kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhawaada shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somaly diaspora news dot com iyadoo sidoo kalena aada naga soo booqan karaysaan barta internetkanu ku leenahay ee qurbajoog dot com dhegeystayaal sida aad la wada socotaanba waxaa dhowaan golaha guurtida ee somalilan ay soo saartay go-aan ay muddo xileedka ugu kordhinaysa xukuumadda madaxweyne axmed maxamed maxamuud silanyo oo markaasi dib ay uga dhacday doorashooyinka xilligii loo asteeyo haddaba si aan arrimaha iyo qaar kale oo oo iminka taagan oo ku xiran doorashooyinka iyo sharciyada ay soo saaraan golaha guurtida iyo habdhaqanka axsaabta iyo xukuumadda ay ku wajahaan doorashooyinka somalilan ayaana waxaanu khadka telefoonka ee magaalada hargeysa ku wareysanay dariiqaan jamaal xuseen axmed oo mandela loo yaqaano oo hore mar u ahaa garsoore kamid a garsooreyaasha gobolka hargeysa haddaba jamaal oo iminka khadka si toosa ugu jira ayaan doonaya inaan marka ugu horeysa kusoo dhaweeyo shabakada qurbajoog dot com marka xigan aan weydiiyo su-aal ah bal inuu inooga waramo go-aankan ee golaha guurtida xukuumadda ugu kordhisay xilliga iyo weliba golaha wakiilada ugu dhowda loo kordhiyey muddada ay sii fadhin doonaan go-aankaasi waxa uu ahaa go-aan muran siyaasadeed daliyey oo xukuumadda iyo xisbul xaakimka ay soo dhaweeyeen halka mucaaridkuna ay xaaraan ku tilmaameen kana mudaharaadeen qaar ka mid ahi bal go-aanka fikir guud inaga sii garyaqaan fikir guud oo sharciya bal inaga sii sida aad u aragto bismillahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu cala rasuulilah sal allahu alay wasalam cabdilqaadir aada iyo aad baad u mahadsan tahay walaal go-aankan ay guurtidu soo saartay koob iyo tobankii bisha shanaad labadii kun iyo shan iyo tobanka runtii dadku ama dhinacyo qisayaa walaba waxbay ku andaconaysa laakiin marnaba may dhicin qaab sharciya ama sharciyan muxuu noqon karaa in looga hadlaa dhinac walba wuxuu isleeyahay inuu qaydiyo iyo inuu aragtida bulshada shacabka inuu jahawareeriyo mooyaane marnaba may dhicin in qaab sharci looga hadlaa waxaad arkaysay gudoomiye faysal cali waraade oo guurtiga ka horhadlaya oo le muddo kordhintaasi intaasaan iska codsanay inaad ku samaysaan intaasaan iska codsanay inaad taa yeeshaan inaad anagii ceshin yani isagoo saaga hadlayay maalinta guurtiga ku dhawaaqday go-aanka haddana janabku ku dhuftay irkoogu qaydiyey yani su-aasha laakiin meesha tale waxa weeye ee ugu horeysa mudan in la isweydiiyaa marka aanay jirin duruufihii dastuurku sheegay dastuurku duruufuu sheegay sida qodobka labiyo afartanaad oo duruufaha lagu kordhin karo ka hadlay golaha aqalka wakiilada iyo qodobka saddexiyo sideetanaad oo isna ka hadlay siyaabaha loogu kordhin karo ogosada kasta ama hay-adda fulinka oo madaxweynuhu ugu sarreeya madaxweynaha iyo gulihiisa wasiirada labadaasi qodob markay ka hadlayaan qodobka saddexiyo sideetanaad isaga wuxuu ka hadlay sababo amni dartood in loo qaban karayaa duruufo sababo amni dartooda waa faqradiisa saddexaad haddii haddii aanay jirin duruufahaasi amni ma la oran karaa ama muddo kordhin ma loo samayn karaa xukuumadda sidoo kale qodobka labayo afartanaad faqradiisa saddexaad isna wuxuu ka hadlayaa sababaha loogu kordhin karo aqalka wakiilada taasay kamid tahay inuu dagaal baahsan jiro xasilidaro gudaha aafad dabiiciyo culus dhulgariir cudurro abaaro culus haddaba haddii aanay duruufahaas jirin mal guurtidu marka horeba xaq mau leedahay oo ayadu ma tahay cidda u kordhinaysa maxaytay guurtidu inay qabato maxay tay sidoo kale aqalka wakiilada inay qabto meesha ma taalo duruuftii dastuurku sheegay kol haddii aanay oolin duruuftii dastuurku sheegay guurtidu xaq uma laha inay u kordhiso labada midnaba
marka dariiqan jamaal adigoo raali ah marka waxaad leedahay in golaha guurtidu ay ka tala bixiyaan ama ay sharci ka soo saaraan ama go-aan ay ka soo saaraan mudda muddada la qabanayo doorashooyinka iminka maba taagnaba oo may ahaynba in ay farageliyaan arrimahan doorashooyinka waxaanu la soconaa in doorashooyinkii ama hab farsamo ama habacsanaan siday doontaa ku timaada inay dib u dhacayaan maxaa la samayn lahaa haddii aybay muuqatay iminka inaan doorashooyinka june la qaban karin
ilaa waxa weeye maaha orta xeerarku maaha waxay soo degay oo wax bini aadan dejiyo weeye markaay dhaqan galaan kadib ayaanay duruufo badani soo baxaan laakiin tan maanta taalla xataa duruufo soo baxay ma jiro ee keliya waxa weeye mas-uuliya daro waa xil jiidasho la-aan golaha guurtigu waa hay-ad kamida sharci dejintii in kasta oo iyada laftarkeeda ay isweydiin tahay ilaa lahay iyagu imaka shacbeedna ku fadhiyaan laana dastuurku uu ka aamusay iyada cidda u kordhinaysa duruusaha loogu kordhin kara haddiidana aynu ka dil qaadano gobolka labay afartanaadna iyagana aqal saawasilada aqal u dhigmo kale kasoo qaadno iyada laftirteeda qaabkii loogu kordhin lahaa marnaba ma la sameeyey yani labadii kun iyo saddexdii unbuu aqalka wakiilada soo saaray go-aan iska leeyahay doorashada olaha aqalka guutud mar walba hal sano waa inuu ka dambeeyaa kan aqalka wakiilada saaibatirkada dastuuriga dastuurka wuxuu sheegay lix sano taa wax ka duwan dee aqalka wakiilada uma samayn karayo isaguna sharci dejiye weeyaane maaha maxkamad dastuuriya dhinaca kale haddaan ka eego walaal aqalka guurtigu maanta inay la xisaabtan samaysto ayay ahayd la xisaabtan maxaa ku dhacay inay u yeedho commissionka qaranka doorashooyinka oo ay weydiiso maxaa sababay inay doorashada xilligooda ku dhici weydo sidoo kale inay madaxweynaha iyo tashbeenkiisa u yeedho ay tiraahdo shantiisii saneen laydin doortay way idinka dhammaatay maxaa idiin jiray doorashada inay qabto laakiin waxaad moodaa inta la birkinaysto oo la jikilaysto oo wixii yani aan tallaabo la qaadin maalintii doorashada ka hadhay wax dhowr bilood ka yari in la yidhaha mudakordin yani walaalkiisa mudakordintii ujeedada xilliga doorashada waxaa la saaray in mudakordin la saaralayy maxaa loo saarahayna mudakordinta la xisaabta maxaa loo sameyn waaya jeegadaa la dheeraysanaya haddana waxaa la oranaya mudakordin laakiin xaqu ma ilahan mudakordin inay sameeyaan mana ahayn inay samayn karaan waan gartay waxaa jirtay iyadana sharciyan in guddida doorashooyinka ee somalilan ay looga fadhiyey inay cayimaan xilliga doorashadu ay qabsoomayso waxaanay soo bandhigeen shax ama barnaamij ay sheegay ku sharaxayaan xilliga doorashadu ay qabsoomi karayso taa guurtidu way laaday ka sharci ahaan golaha guurtida somalilan awood ma u leeyihiin soo jeedimaha guddida doorashooyinka inay laadaan
walaalkaasi wax aad horta waxaad arkaysaa qarankeenu inaanu sharciyadu ilaalinin waana wax aad looga xumaado ilaha guurtiga awoodda maxkamad dastuuriya maaha maxkamadaha ayaa go-aana ay wax ku laalaan sameeyo iyagoo sharci dejin marka laga hadlayo ayagii aqalka wakiiladaba waxa looga fadhiyaa waa inay sharciga qaranka dejiyaan laakiin go-aan hay-ad qaran oo kale soo saartay baanu anagu laalaynaa runtii waa wax aad looga xumaado wax awood ay u leeyihiinna maaha wixii loo doortay maaha wixii ay u jireen maaha inkastoo weliba waxyaabaha ilaha maanta guurtiga sidan samaynaya intaan waxaa oran karaa ayagu yaayadaaba dimuqraadiyadii cidda keliya eryaaniinka waayo muddadaas imaka dhowr iyo tobanka sano ee somaliland ay ka jirtay dimuqraadiyadda amba hanaankan odayntu iyaga lama dooran lama dooran marka waxaad isla oran kartaa wax wax doorta iyo wax la doorta labadaba way ka xanaaqayaan malaha mana fuuri karaan iyagu sidoo kale halka haddaan kugu daro arrintani waxay ahayd arrin farsamo arrin technicala arrin tanoo kale waxa ka hadli kara waa commissionka doorashooyinka oo u ah qaranka cidda ugu xil saaran inay arrintaa wax ka tiraahdo kadib markay diristo kadib markay macnaa iyadu xilligay ku qabanayso iyaday u taallay inay sheegto
waan gartay haddii arrintan ay tahay arrin kheyr dastuuriya gurtida go-aankan ay soo saartay muddada ku kordhinayso de waxaynu la soconnaa in bisha june ay kaga eg tahay xukuumadda ama madaxweyne axmed maxamuud silaanyo iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan saylici yaa xaq u leh cidda gaarsiinaysa inay go-aamiso cidda gaarsiinaysa ama sida lagu gaarayo xanaan doorasho xilka madaxweyne oo dalka ka dhacda si markaasi ruuxa ku guuleysta saddexda xisbi musharaxiintooda uu markaasi talada dalka ula wareego yay tahay in loo daba fariisto arrinkaa
walaa waxay tahay in loo daba fariisto arrintani ma aha arrin ku timi horta qaabki dastuurku sheegay ee ahayd duruufahaas markay jiraan haddaba haddii aanay duruufihii jirin maaha in golaha guurtiga maxlal u noqdo cid ahayd in lala xisaabtamo oo uu muddo kordhin yar id sameeyo laakiin waxay tahay arrinta marka xilka laga hadlo golaha wakiiladu mas-uuliyadda darbay ku leeyihin xukuumadda jirtaa ee madaxweyne axmed maxamed maxamuud filaayi uu hogaamiya iyana mas-uuliyadda darbay ku leedahay mana aha qarankani haddii sidan la ahaado macnaheedu waxay tahay inaan shuruucda qarankani korin inaan qarankani ahaan qaran dimuqraadiya inaan qarankani ahaan qaran ilaaliyo shuruucda qaranka anaa dastuurka u samaysan waa in la yidhaahdaa oo cidda danaynaysa ee waxaan wadaale hadday xisbiye tahay hadday tahay xukuumadda hadda talada haysa hadday golaha sharci dejinta tahay inay runta inaan ummadda la jaawareerin weeye in runta lagu soo dhawaado oo biri kulanka yaraa xiisada kaga wada hadlaan oo qola walbaa garato inay iyaduna ina erada galfad samayso labadii kun iyo tobankii telefidii loogu kordhiyey qodolka wakiilada ayaa maantana loogu kordhinaya هذا الرجال مش حسب معناها دي استنى كتير كويس اللي يكل بينا اكيد كل الشغل استحسان وانا 80 شهر كل بدورني والمسؤولية برة وانا في الجيشان وبدا بمعنى انه لك تعطمه تاريخ ما تستطيع انك جاء يكون تسليم لا يعني كنت انا يكون شيطان ايرادان لبدو اللي بدو يكون فشل لنا وجاني في يوم يعني مدوني annaga wakiiladi ma maasnay xataa xeerkeygii lagu dooranayay yani waxa ayaan daraa golaha wakiilada isuma haysteen siduu yahay cidda dadka qaranka dejin karta isuma haysto anaa waxay arkaysaa xeer yaro hay-ad wadato ama xeer yaro madaxtooyada ka yimi mooyaane inaanay xataa xeer kaasnan intaasoo meelood oo dastuurku yiri xeer baad beesha maanta xeer ka qeexaya maysanan toban sano kor bay dhaafeen intay fadhiyaan ilaa waxayse dilitoolee kulankay kaga imanayaan mas-uuliyadeeda carakeennimadaha guurtiinay kordhisay inaanay kordhinin hay kasii fadhiyaan ayadan guurtiiba kordhinin laakiin waa inay isla qirtaan oo dhinacyada inaan dhinac walba mas-uuliya darrada ay sameeyey oo xukuumaddu kow ka tahay oo madaxweyne axmed maxamuud siixayoy xigeenkiisa la doortay wasiir may dooranine wasiiradan waa kaaliyaasha madaxweyneha ma aha markanaysaa nala hadlaan waxay tahay inay labada dhinacdood qirtaan oo yidhahdaan waartani dhacdaye maxaana dib ugu soo noqon doonin oo wax laga sii samaysto ka biri imanaya ani haddii kale waa caadadeeni buu leeyay qarankan meel wada meesha qaran waan gartay haddii aan eegno dhanka xisbiyada waxaan ognahay hannaanka dimuqraadiyadeed xisbiyada badan weliba ku salaysan in mas-uuliyadda in hannaankaasi uu noqdo mid taabagala oo miro dhala inay xisbiyada qudhoodu mas-uuliyad ku leeyihiin waynu ka hadalnay golayaasha iyo xukuumadduba habaacsanaantooda ka waran iyada sida ay xisbiyada saddexda xisbiya qaran ee dalka ka jira ula jaan qaadayaan nidaamka dimuqraadiyadeed mas-uuliyada intee la-eg ayayse ku leeyihiin dib u dhacan
walaal cabdiqaadir run marka lagu wada hadlo ee aragti sharci lagu hadlayo maaha marka anagu danaha janaal ahaan eeganayo maaha hiday kale markuu danihiisa eeganayo marka run lagu hadlo maanta xisbiyadeena jira iyaga dhexdeedana hanaan dimuqraadiyadeed kama jiro ee nin baa u horjoogaa mid walba waano waxay ahayd anigoo jimaal inta maanta xisbiga soo gala inaan iska sharici karo inaan meel mari karo laakiin mid walba midba hor fadhiya dhinaca kalena rifkisriyo waaqic ku nool ma jiro waxaad arkaysaa hadduu noqdo labada mucaarad iyo xukuumadda kuwa qofkooda kuwa leeday noqotada wixii goorma hosha la oran karaa way dhalaysaa ama goorma la oran karaa inaadkaasi saskiisa kulaastay yani maanta iyadoo doorashada gebigeeda waxa ka harayda aanay hayn laba bilood saddex bilood afar bilood kale ay arkayaan wixii oo dhan inay qabi yihiin ayaa kan mucaaradka waxay la taagayiin ma ogolin maalin inay dhaafto dhinaca kale xukuumaddan dhexisbay xaakimkeedu iyagoo arkaya inaanay doorasho qaban karin ayaa aduu mid walbaa leeyahay waanu doorashada xilligeedi baan ku qaban walaal meesha waxaa dhintay waa qiyamkii waa runsheegii waa in waxa jira laysu qaciyaan maanta waxaan kuu sheegayaa cabdilqaadir xisbiyada soo socda iyo kuwan midnimo hanaan dimuqraadiyadeed ma jiro mid walbaana kursiga markuu qabto haddii aan shuruucdan shuruuc adag laga dhigin haddii aan meel yani qaab sharci loo wada hadal mid walba ummadda intadan buu sheegaya weliga daaraynta kursiga haysto iyadana way isticmaalaya wixii ogunaa kala way isticmaalaya waana sharciyadii baan jirin sharci lagu wada shaqeynayaan jirin waqtiyada mucaaradku qiimo dimuqraadiyadda iyaga laftirkooda u bedishay ka koowa dhantaa waad arkay macaqligalba doorashadii loo bilood ka haray maalin in lagu dara yelmen ayaa lagu darina weelkii ku qarsoomaysid ma haysaa indhaheedina leena waan gartay xukuumadda waxa ay ku celcelisaa intii ka dambeysay go-aankii ay muddada ugu kordhisay in golaha gurtidu uu yahay golo sharci islamarkaana go-aanada kasoo baxa ay yihiin lama taabtaan sharciyan marka la eego go-aamada kasoo baxa golayaasha sharci dejinta in la bedelaahay ma wax diidayaa jira oo sharciyan diidaya
ilal sida doorta go-aanka noocan oo kalea inay kooba saaran baa qalaa marka horeba laano awoodda yani go-aan ay kusoo saareen maxay jiraan qodobada sharciya dastuurka marka la eego la xisaabtanka dawladda soo saarista shuruucda
mar haddii aan kuwaas oo idin la guursinin bedelaadooda maxaa diidaya go-aamadaas
wax allaale wax diidaya ma jiro laakiin dhinac kale haddaan ku eegno ay ku adkeysanayaan waa sharciyo qaar sida uu nagoo soo baxo halka sharciyaqaanadii aan sharciyankaa lahayn waa fayri dastuuri xaq noo ma laha haddii ay taagan yihiin waa dastuur runta waxay tahay cidda jibinaysa ay ka in la horgeeyaan ee hadday tahay mucaarad haddii ay iyagu jijidakodan briku heshiiyaan anigu ma heshiinin laakiin sharciyan marka laga hadlayo maxkamadda dastuuriga ayaa xaq u leh in looga cawdo la horgeeyo awoodna ulena jirito maaha marka iyagu delisto duruufaha taagan waxaa jira koodana qayru dastuuri inuu yahay maxkamadda dastuuriga ayaa looga cadan karaa awoodna ula wala inay tirtirto madaxweynuhu constitutional courtiyeedu waan gartay waa marka madaxweynuhu uu saxiixo taasi ka hor haddii go-aankan ay soo saartay guurtidu aanu madaxweynuhu ku qancin oo galdaloolo galdaloolo sharciyadeed ay jiraan taaqudheeda miyaanay sababi karayn in intaanu madaxweynuhu saxiixin wax laga saxo qodobada
walaal cabdiqaadirow marka horeba go-aanada noocan oo kale ee ay tahay xukuumadda loogu kordhinaya amba sidaan ay go-aanada noocan ay soo saaraan meelay sharciga kaga taal madaxweyne ha saxeexo ma taalo lana isaga haddii imika duruufiya caadiga ha dastuurku sheegay aynuu noqono dee isagu waa ka loo kordhinayay mana laha awoodu wasagu wax ku saxeexeeysa ilaah mutideen baa yeelan laha waa markay duruufihii dhabtaa dastuurku sheegay jiraan imanka tan markay noqotay duruufihii ma jiraan madaxweynena awood bow ma laha inuu saxeexo xataa inay tirtiraan awoodiisa ahayn laakiin runtii waxay tahay in aanu fayri dastuuri tahay ay tahay maxkamadda dastuuriga in la horgeeyo go-aanada noocan oo kalea mid kale cabdiqaadir waxaa jirtay golaha wakiiladii gula ku harunta fadhiistay ayaga nagu yiri waxaan united national solution amba aqlabiyada ku ansixinay in doorashada dhaqanka wakiilada iyo ka madaxtooyadu mar wada dhacaan waayo go-aanada noocaasoo kale ayaa siiyey awoodeyda trend baan leedina tankii leedi soo doortay maalinta iska dhamaata kiina la qabanaya haddii ilahay isku beegamaan sheegin idinkuna trend bay leedahay xukuumadduna tenkeed marku dhamaado la qabanaya laakiin runtan waxaa tahay go-aankaasoo kale markay sii saareen in sharci kana eegin sanadeeda shaksiga ka eega oo ahayd ma laga yaaba madaxweynuhu inuu soo hordhigo in doorashada wakiilada la horqabto iyagoo dantooda ka faaidaysanayad waxay idhahdeen iskumar ma la qabto hay go-aanka noocaas oo kale awoodeeda halkay ku leedin go-aankiina cid eegtay xataa madaxweynihii iyo hay-adihii kale ku xeerna iyo lamidka yani cid tiri macaa xisbiyada mucarab oo go-aanada noocaas oo kale awood mau leedin ma jirto
waan gartay go-aana noocaas oo kale awoodu ma laha ana soo saari karaan doodan siyaasadeed ee ka dhalatay muddo kordhinta xukuumadda somaliland waxa ay sababtay in beesha caalamku ay soo farageliso nidaamka dimuqraadiyadeed ama siyaasadeed ee somaliland culays fara badan kadib xukuumaddu waxa ay la qaadatay xisbiyada mucaaradka in kulan turxaan bixin ah oo arrinkan ku saabsan la isugu yimaado shaksiyan ka sharci yaqaan ahaan jamaal sideed u aragtaa ama maxaad is leedahay way habboon tahay in kulankaasi uu kasoo baxo wala waxaan usoo jeedin lahaa laba arrimood labadaba horta waan usoo jeedin lahaa barankani wuxuu kusii jiri karaa anigaynu xabsano dawladii militariga sidaa dare wadino kama ciidan banayn wadino kama awood banayn haddana ummada shacabku markuu dulmi karto yani hogaanka ugu yara haddaad tirahdo aniga lagoola lay maayo waa dulmi ani waxaan usoo jeedinaya barankeenana haddaynu doonayno inuu jijiro haddaynu doonayno dadkeena inaynu banayno hogaanka maanta talada hayo iyo mucaaradka labaduba ha ka hadlaan runta oo horta ha qirtaan labaduba ceebtu waxa ay ku leeyihiin golo wakiilaha bay tahay inay waan horena waan sheegay labadii kun iyo tobankii sababihii loogu kordhiyey golaha wakiilada maantana la cuskaro shan sanadood maxay qabanyihin maana ceeb qaran ahayn waxaan leeyahay sharciyada ha lagu soo noqdo xaqiiqadana ha la waajaho dhinac walba ha qirto wixii la sameeyey intaasi kadibna maaha in la yidhaahdo sanad muddo kordhinta sanad in la yidhaahdo maaha oon la tababayn in la yidhaahdo sanadii faaid oon la tababayn macnaheeda haddii ay tahay arrin farsamo oo aan madaxweynuhu doonayn muddo kordhin uu kurkiisa ka fadhiyo isagoo dowladihiisa tirsan sababtaa kale mucaaradkuna aanu doonayn keliya inay iska qayliyaan inay runtan fegtaan maanta waxa surtaa waxyaabaha qadyadii shan bilood in lagu dhamayn karo waxaa suurtagala laba sano in lagu dhamayn karo waxaa suurtagala intaada inay ka badnaan karto war maalin walba la tiijito maaha hel la derso waa arrintan maanta taala waa arrin farsamo oo technicala waa in labada dhinacba isagoon benihiisa ururiyo rayu caamka waxa waxa horta waxaan ay la qaybinaya u dirasanaya waxa weeye bulshada isay u kala jiibanayaan waa bulshada ha ku kala siibanina aragtiyo beena iyo istiijiida iyo nidaamka doonayn la soo fadhiista tv-ga waxaan arkay maanta toole dagaala muddada maalin lagu dari maayo oo lix laatan kun maalin inay dhaafo mogud isla xisbigii ma magacaabay isla xisbigii kiimik resortka lagu wareejiyey wuxuu yidhi ma ogolin commissionku intuu sheegay waa intuu commissionku sheegay iyo lix laatan kun bay labadaa nina lagu steeska xisbi kala taagan yihiin waxaan leeyahay waa arrintan waa arrin farsamo oo intay noqonaysaa miyay noqoni madaxweyne jiiraanin inay kursiga jeclaysan kuwana inay ku qaylinayaan ayaga sabab sheegin waa in inta la wada dirto waxa jira la qiimeeya oo farsam ahaan maxay inagu qaadanaysaa laydhaa reality oo xaqiiqada ah loo wajaha hadday sanad kasoo baxaysa iyo hadday roobadka kasoo baxaysa hadday saddex sano kasoo baxaysaba digni kale maxaa naga tabiya marka laydhaa intaynu ku dhamayn karnaa wixii kasoo baxa laysku adkartaa waa qaranka marka loo danaynayo aankala jiidasho iyo danan shaqsi aanay ku jirin aad baad umahadsan tahay gariiqaan jamaal xuseen axmed oo mandela lagu naaneysa oo khadka telefoonka igu warramaya kiyoo kusugan magaalada hargeysa gariiqaanku waxa uu inoo sharaxayay doodan siyaasadeed ee ka dhamatay go-aan golaha guurtida ee somalilan uu soo saaray bishan aynu ku jirno koob iyo tobankeedii oo mudaxleedkii ugu kordhinayay xukuumadda iyo golaha wakiilada somalilan intaynu hawada dib ugu kulmi doono waa cabdulqaadir xuseen wedileh sidaa iyo nabadgelyo